heshiiskan shalay aan wada galnay runtii wuxuu waxa weye dib waxaa weye dib dib dibu dhiska ama dayactirka biyo xireenka sabuun iyo kaydka biyaha exwaale ee webiga shabelle saa ogta webiga shabelle waa webiga ugu dheer oo soomaaliya mara wuxuu maraa dhowr dhowr gobol buu isku maraa beeraha ugu badanna runtii isaga ayaa waraabiya waxaa marka mashruucaas uu yahay in dib loo dayactiro saa ogtihiin webiga shabelle wuxuu udhexeeyaa maruu fatahayo iyo maruu biyihiisu yar yihiin oo uu guro labadaasba mashruucan xal buu unoqonayaa biyihii marka ay badan yihiinna waa la kaydinayaa fatahaadii waa laga ilaalinayaa markii biyuhu yaraadaanna kaydkii la sameeyey shan iyo labaatan kun shan iyo labaatan kilomitir ayuu kaydkaasi balaciisu dhan yahay wuxuu kaydin karaa biyo intaasoo bilyan oo mitr kubig ah biyaha marka hadhow in lagu laba boqol oo milyan oo mitr kubig ayuu kaydinayaa uu kaydinayaa runtii waa biyo aad waxay waraabin karaan dhul ku dhow boqol kun oo higtar marka hadhow biyahaas marka waxaa la sameynayaa waa waxaa lagu sii deynayaa webigii marka horena waa la kaydinayaa mashruuc aad iyo aada u weyn weeye runtii wuxuu aan haddii sidaa aan rabno u hirgalo wuxuu shaqo u abuuri doonaa dad ku dhow hal milyan oo qof dowladda turkiga ayaa fulinaysa hay-adda u qaabilsan iskaashiga dibadda ee tika ayaa la saxeixay ra-isul wasaaraha ayaa joogay ku-tooyaha ra-isul wasaaraha iyo wasaaradaha dhaqaalaha intooda badan iyo wasiirka wasaaradda beeraha hirshabelle maamul goboleedka hirshabelle madaxweynaha iyo wasaaradaha iyo kulli runtii mashruuc aad iyo aad loo sugayo waayo waan rajeynayno inuu wax weyn ka tari doono horumarka beeraha soomaaliya wasraha soo laalaabatay biilaanta webiga shabelle hadda wada hadlayna ugu waa qalalan yahay ma ogaatin sababta wararkee lagu wanaag jiray kalkii horena markii webiga kule maxayta sababta
sababtu horta dee sida caadiga webigu xeliyuu leeyahay biyihiisu yaraadaan asbaab kale oo farsamaan way jirtaa oo wadamada dariska wigu annagu wigu waa nagu soo shubmaa laakiin wadamuu kasoo shubmaa wadanka weli etoobiya kasoo shubmaa safarkii uu madaxweynuhu uu ku booqday etoobiya u dambeeyey uu ku tagana waa lagala hadlay arrintaas in xoogaa dareen la qabo ama ah in mashaariic laga fuliyay xaggaas ay saameyn ku yeelatay biyaha socodka webiga waxaa lagu ballansan yahay wasaaraddeena arrimaha dibadda inay guddi farsamo loo diro oo soo qiimeeya saameynta ay mashaariicdaasi ku leeyihiin socodka biyaha saameynta ay mashaariicdaas la sheegayo ay ku yeesheen inaan soo hubino ayaa wafti dhowaan loo diri doonaa haddii la haydmo laakiin xaggeena laftigiisa runtii webigu waa aasmay oo soddon sano ku dhowaad lama dayactirin ciid baa ka buuxsantay marka webiga laftigiisu waa buuxaa oo biyihii markay kusoo dhacaan aadka u badan isagoo buuxay oo fatahayay bil ka hor ayuu bil kadib maran yahay marka wax macquulan ma arkaas marka waxay u badan tahay innaga laftigeena webiga inaad u dayacan yahay meelo badan in laga faruuray in qashin badan ka buuxo marka inaga annaga haddii lahaydna waxaan qorsheynay bal innaga horta shaqada dhinacana inaan qabsano iyo xireenkii la sameeyo webigii la qodo kadibna ama isku marba lawado in xaggaasna aan colays saarno oo hubino saameynta ay ku yeelatay mashaariicdaas laga sameeyey bixirnada halkaas laga sheegayo waftigaasna dhowaan ayuu insha allah bixi doonaa wixii farsamaha oo ay ay ay ay lasoo yeeshaanna waxa ka soo baxa waa la wadaagi doonaa insha allah waxaa jiray labada dowladood ee masar iyo soomaaliya iyana waxay ka wada hadlayeen arrimaha beeraha weliba dhowaan waxaa tagteen deegaanada beeruhu maraan afti maxaa ugu muhiimsanaa arrimahaas waxaa jiray heshiisyo iskaashi oo ballaaran oo dowladda soomaaliya dowladda masar dhex maray waxaan ka mid ahaa dhinac beeraha oo aan la saxeixanay safgarad heshiis iskaashi wafdigaani waxay u yimaadeen oo ugu muhiimsan wuxuu ahaa wafdi ka horreeyey annagoon u jirnay baa jira oo farsamo ahaa in laysla sameeyo beer casri ah oo dowladda masar ay maalgelinayso qalabka iyo khibradda iyo aqoonta iyo wax walba dowladda soomaaliyana dhulka iyo degaanka iyo logisticada waxa annagana gacan ka geysan doono sahankii baa marka hadda la sameynayey sababta aan u tagnay afgooye balca laftigeeda waxaan u dirnay tiim wasaaradda ay tegey oo khubraa oo soo qiimeeyey meelo kale waa tegi doonaa oo dhiman iyagona dhulka soomaaliya beeraha oo dhan waa la tegi doonaa waxaa marka qorshuhu yahay in markay sahankaas natiijada ka soo baxda in beer casri ah oo wax soo saarka soomaaliya kor loogu qaado beeraleydan lagu tababaro in la sameeyo oo dhul qiyaasii saddex boqol oo hegtar ah laga laga fulin doono marka farsamadaas u yimaadeen wafti sare ayuu ahaa oo ka socda wasaaradda beeraha masar iyo safaaradda masar ee soomaaliya si fiican bay safarkooda kusoo dhamaada wayna noqdeen hadda dhawaan wax soo diri doonaan guddigii khubarada ahaa ee hawshaas samayn lahaa wasiir adinka iyo saaxiibaduba waxaad ku meeraysanaysaan meelaha biyaha ee weli agaaradaysa dhulka cadad beeraleydu istimaanayaan roobka sugee ka fog webida oo gobollo badan oo soomaaliya ah muxuu yahay qorshaha beeraleydu ayagu maxay ka fuliyaan dhulka soomaaliya oo aan be webiyadu marin soomaaliya oo hadda dadku waa la beeraa hadda oo ama roob baa lagu beeraa ama webi baa lagu beeraa ama ceelal baa lagu beeraa marka kuma meereysanayna dhulka oo dhan waa la tegayaa waa waana laga shaqayn doonaa haddii ilaahay ama idmo.
maalgashigu waxay xooga saarayaan meelaha webiga leh laakiin meelaha kale maxaa horumarna loo haysta meelaha kale oo daraayilaanka loo yaqaano ama soomaaliya horta meelaan biyo lahayn ma jirto ee biyihii qaarna dushay marayaan qaarna hoosay ku jiraan runtii marka dadku hadda ee, dhulku xitaa hadda webiyadu marayeen ceelal baa laga qodayaa oo sometimes ee, mararka qaarkood webiyadii waa gurayaan marka isbedelka cimilada laftigiisu wax badan buu saameyn ku leeyahay ee, helitaanka biyaha marka wasaaraddu dhulka soomaaliya oo dhan dhulbeereed baan u aqoonsanay inuu yahay dhul aan dhulbeereed ahayn ma jiro wadda soomaaliya o dhan waa dhulbeereed ee, waxyaaba kala duwan baa ka baxa kulligeedna isku sida u aderesgareedna dhinac walba ay tahay meel walbana wixii ku habboon iyo wixii laga samayn karo baa laga sameynaya haddii ilaahay